asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waa xubinteenna murtida maanta ee dhinacyada badan taabanaysay waana xubinteenna aynu kolba ka soo qaadanno qayb sheeko nuxud inoo leh ama inoo leh nabdi ama inoo leh naq ama wax inoo nalinaysa intaasoo mawduuc ina tusinaysa middeennan maantana waa mid ka mid a kuweennaas haddii eebba idmahayo markaan xubin ka hadlaynana xubintu sideedaba dee way macnayaal badan tahay mar baa laga yaabaa inay ay noqoto mur mar kalena waxaa laga yaabaa inay noqoto malab mar kalena waxaa laga yaabaa inay noqoto milix mar kalena waxaa laga yaabaa inay noqoto haddii ilaahay kuu idmahayo miliq miliq iyo waxaan dhadhanba lahayn markaan sidaa ku leeyahay xubnaha mid wax toosan bay ka hadashaa midna wax togan midna wax tiirsan midna wax tuunyaysan midna wax tuuran intaasoo nooc ayay uga kala hadlaan markaan ereyada noocana kuu soo qaadanayo wax taagan iyo wax tiirsan iyo wax tir iyo qaarkood waxay ka hadlayaanoo kale wax tidcan oo waxaa jira shekooyin fara badan oo isku dhex maqan midda kale dee afkeenna hooyo waynu ognahay dhanqaryooyinka iyo jugta iyo hardiyaha ku dhacay oo aad iyo aad ayay u badan yihin waxaa laga yaabaa xitaa waayeelka maanta ama xubinta dhegaysanayay inuu yahay mid badhay ah ama maran ama iloobay wixii isaga uu lahaa sababtoo ah waxa keenaya dhallinyaradan qalfoofka ah waxa keenay waxyaalaha kala xumbaarsan waa waayeelka ama waalidka maran ama waalidka badhayga ah ama waalidka dhiman ama waalidka quluxquluxa ah ayaa dhibaatada keenaya markaan sidaa ku leeyahay ha u qaadan inaan waalidiinta caayahay aniga laftayda waxaan ahay mid waalidiinta ka mid a laakiin waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay waalidiintu inay noqdaan kuwo aan iyagu ahayn wadadii baadiyeynta carruurta markaan ku leeyahay baadiyeynta carruurta haddii eebeed maayo haddaad afkaaga ka tagto dee marleyba kama raysanaysid dadkaaga haddaad inkirtana kama raysanaysid cadow haddaad ku noqotana dee qaraabagoys baa tahayo waaba garanaysaayo diinta ilahi baad meel kaga dhacday iyo noloshii marka maxaa loo baahaya waxaa loo baahaya afkaaga iyo dhaqankaaga iyo hiddahaaga iyo qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo dadkaaga intaba inaad isku dhowrto iyo diintaadii ilaahay adoo ku dhaqmahaya inta haddaad iswaafajiso dee dhibka in haystaba inama haysteen waxaa weeye marka afkeenna hooyo wuxuu u baahan yahay ku dhaqan ku dhaqan iyo isticmaal iyo ku hadal iyo haddii eebba idmahayo wuxuu u baahan yahay inuu noqdo af dee dad leeyahay oo haddii ilaahay kuu idmahayo aan ahayn af baadiya middaan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa saad ogtihiinba waalidiintu aad iyo aad bay awlaaddooda u jecel yihin haweeney ayaa waxay lahayd hal wiila halkaa wiilka ay lahayd in badan bay waxay ilaahay ka baryeysay in ilaahay u barakeeyo wiilkeeda wiilkeeda wuu yaraa dee awal maba ooyi jirin uun cagabadhyayn jiray halkaasay ka fahmi jirtay ooyintii cagabadhyayntii waxaas ugu soo jiray iyo cadanyadii wuu soo fadhiistay oo wax hadaaq ahay ka weyday iyo haddii ilaah kuu samogelayaa aha aha markii wixii ka weyda uu soo socday ilaah ka hadlibay bilowday oo soo weydo oo soo weydo nin weynu orduun noqday uu hadli waayey marka hadalkii ka weyday ducadeedaa marka waxay noqotay oo gabadha ducadeedii ayaa waxay u badatay markay ducaysanaysaba alla ilaahayow iiga hadli inay dhahdo eebow iiga hadli eebow de gabadh ilaahay ku xidhan bay ahayd ilmahana aad iyo aad dareen ugu haysa ilmaheedana jecel baryadee badisa ilah iga hadli ilah iga hadli maalintii horreysay isagoo nin weyn uu yidhi ehooyo markaasay tidhi how waxaan la rabin buu ku hadlay ehooyo buy markaasay tidhi how alla ilaahay baa iiga hadliya hee hooyo mogtay markaasuu wax kale kula hadlay wax kale markuu kula hadlay markaasay tii alla ilaahiga aamusi ilaahayow iiga hadli alla ilaahiga aamusi baa ku xigtay ilaahayow iiga hadli ilaahayow iga aamusi baa ku xigtay dhibaatada innaga ayna haysatay waxa weeye ilaahw ka hadlay oo khayr kaga hadli mayna dhihin dhibaato kale intaad jirto ilaahw kan madax nooga dhig waan dhahnaa ilaahw hebel madax ka dhig laakiin ilaahw hebel madax barakaysan ka dhig ilaahw hebelna dhaaf ilaahw mid barakaysan noogu bedel ma dhahno ilaahw roobna si ilaahw roob khayr qabo barakaysanna si ma dhahno ilaahw dowladna si ilaahw dowlad khayr qabto barakaysanna si ma dhahno odayna si ilaahw oday barakaysanna si ma dhahno ilaahw naag si ilaahw naag khayr qabto oo barakaysan awlaad baari a dhasho ummadda iyo dalka iyo diinta wax kusoo kordhiso ilaahw si ma dhahno dhibka ina haysta ayaa kaa somalilan waxaa looga baahanyay waxaasoo dhan inay ka digtoonaadaan oo aad iyo aad isaga ilaaliyaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lexjeclo wiilkaagaa ku bara